الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفونكي دبست عجلدها الحسيني هل كان وحان إذن كسو قدبنا عجلدي اللباد سيرة عمر بن خطاب وكاكو من صدحية بن عجلدود وحان نسو تشيدني ولكن شيخ آدم حاج محمود
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu si kooban shalay uga hadalnay taarikhdii cumar bn khataab radia allahu canhu iyadoo aynu doonaynay in si urursan aynu uga hadalno taariikhdiisa sababtuna ay tahay maadaama uu ahaa khulafadii uu doortay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaanay shalay inoogu joogtay iyadoo aynu ka hadalnay islaamnimada ka hor iyo siduu ahaa iyo wakhtigu soo islaamay waxaa kaloo aynu ka hadalnay intuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam la noolaa meelihii uu istaagay waxaa kaloo si kooban aynu u tilmaannay intii abubakar binu abi quxaafa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhibashadiisii kadib iyo siduu ula soo dhaqmay waxay inoogu joogtay markii isaga la doortay cumar binu khataab radia allahu canhu doorashadii cumar binu khataab la doortay waxaynu nidhi waxaa lagala tashaday saxaabada muhaajiriinta lixdoodii ugu ronroona sidoo kalena waxa aynu ka warranay muslimiinta oo dhani inay isku waafaqeen doorashadii cumar binu khataab radia allahu canhu abiibakarna uu aada iyo aada muslimiinta u tilmaamay cumar markii talada muslimiinta uu qabtay waxa uu la hadlay dadkii muslimiinta ahaa si guud isagoo runtii leh waxaa la igu kiin dhiibay taladii guud mana yihi kii idinku khayrka badnaa waxaan ilaahay ka baryayaa in aan noqdo mid ummadda hogaamiya oo laakiin ku hogaamiya dariiqii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo dariiqi abibakar waxa uu ilaahay in badan baryey cumar binu khataab radia allahu canhu oo ahaa saxaabi aada u ad adag oo ragunbuu ugu adadka allahuma inii gawiyun falayinii bilmuslimiin ilaahay waxaan ahay mid ad adag ee walaaladii ii dabci oo nin dabacsan oo walaaladii iyo dadkaba u jilicsan iga dhig ayaa uu runtii yidhi ilaa aanan dulmiin qofna oo qof walba aan xaqiisa siiyo waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu muslimiinta markii uu la hadlayey oo si guud kala hadlay alla kacabsiga iyo allahuma salli calaa maxamed dadku inay isdhowraan oo qof walba uu ku qeydnaado xuduuddii sunaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkaa kadib cumar binu khataab radia allahu canhu waxa uu bilaabay in hawshii muslimiinta uu qabto oo sidoodii uu qabto sidaynu ognahay taariikhduna ay saxday ee uu ka hadlay kitaabka loo yaqaano adabaqaat alkubraa libnu sacad ama xilyat alawliyaa lisheekh alasbihani ama kitaabka loo yaqaano alriyaad annaadira lilmuxibi atabari ama kitaab yaroo kooban oo ninka loo yaqaano maxamuud jiid khadaab uu ka qoray alfaaruuq alqaa'id intuba ay ku sugeen waxa uu doonay inuu dib u saxo inuu ilaaliyo marka uu ugu horeysa naftiisana ka ilaaliyo hantidii dadka muslimiinta waata la yidhaahdo cumar binu khataab radia allahu canhu waxa uu la hadlay reer cumar waxaanu ku idhi waa lay imtixaanay oo taladii muslimiinta laygu imtixaanay idinkuna waa imtixaaman tihiin marka ilaahayna wuxuu eegayaa in imtixaanka aynu ka baxno o aynu ka gudubno marka wuxuu aada ugula hadlayay inay isdhowraan oo dadka muslimiinta ah ay runtii tusaale u noqdaan buu u tilmaamayy waxaa xusid mudan cumar binu khadaab oo markiisii horeba ahaa saxaabi saahida oo suhdigu ku badan yahay oo mar wax laga weydiiyey axad asaxaaba oo la yidhi bal cumar binu khadaab nooga waran cumar waxaan ku ogahay buu yihi laba shay buu lahaa buu yihi wax dhara laba shay baan ku ogaa buu yihi isagoo adduun sidaa ka ahaa ayaa allahuma salli calaa maxamedin markii talada muslimiinta uu qabtayna reer cumar uu tilmaamay ilaa xad uu muslimiinta ku yidhi waxaan ula dhaqmayaa hantida muslimiinta ee mas-uulka aan idinka ahay sida qof agoona agoonta sida loola tacaamulo in istaknaytu istacfaftu agoonka waxaa la yidhi waa inaad adduunkiisa u ilaaliso waa inaad u kobciso haddii allahuma salli calaa maxamedin aada uga shaqaysana abaal baad ku leedahay laakiin in aad kaga noolaanayso uun oo intii shaqada qofka ah un qofku ha ka isticmaala baa leeyahy marka adduunka muslimiintii aan idiin hayana in istaknaytu istacfaftu haddii aan ka kaaftoomo waxba ka qaadan bu maayo buuri marka kalena sida xoolaha agoonka qofka looga ogol yahay inta ku filan ee ugu yar inaan ka isticmaalo unbay ila noqonaysaa buu yihi cumar bin khadaab radia allahu canh waxaa xusid mudan cumar wuxuu lahaa afar dumara oo ay ka mid tahay zaynab bintu madcuun ay ka mid ahayd caatika bintu sayd ay ka mid ahayd umu kalhuum bintu caliy bintu abi aalib ay ka mid ahayd gabadha loo odhan jiray umu xakiim oo min bani maksuum ahayd dumarkiisii baa taladii markii uu qabtay bay culays badan ka dareemeen markaasay ka ashkatoodeen marka umu kalsuum oo runtii nebigu calayhi salaatu wasalaam awow u ahaa oo dee cali bin abi taalib uu dhalay dhinac kalena faadima bintu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam ay dhashay ayaa waxay dooneen inay ka soo dhigtaan sallaan allahuma salli calaa maxamedin ay yidhaahdaan adiga ayaa cumar kuugu xishood badan yahayoo xaggii rasuulku calayhi salaatu wasalaame bal inagala hadal marka waxay laayeen waxaad tidhaahdaa adduunka sida ay u dhaqmayaan cabdiraxmaan bin cawf oo casharatulmubashiriinka ka mida siday u dhaqmayaan masalan sacad bin waqaas oo casharatulmubashiriinka ka mida oo reerahooda u dabacsan oo cuntada ay cunaan ay ka wanaagsan tahay cuntadaada oo dharka ay xidhaan dharkaaga ka badan yahay dee kuwaaba kama khayr badnide sidaasoo kale noo yeel ku dheh ayay ku lahaayeen umu kalsum bintu cali bintu abi taalib ikhwaani fi illaahi waxay gaadhay inay u ashkatoodaan ahlu shuuri muslimiinta oo ay ku yidhaahdaan sidan kuma aanu noolaan karno haddaanu reer cumar nahay cumar hana lagala hadlo oo allahuma salli calaa maxamedin sidan hanaga daayo marka cumar binu khadaab ahlu shuuri muslimiinta iskugu yimid waxay ku yidhahdeen yaa amiira almu'miniin arintaasaanu maqalnay maxaa ka jira marka cusmaan ibnu cafaan ayaa cumar la hadlay wuxuu ihi waxaan kuu soo diray inan ii shaqeeya waxaan ku idhi laba boqoloo dirham iiga soo amaahda ninka loo yaqaano cusmaan ibnu cafaan oo aan reerkayga ku quudiyo ma waxay gaadhay buu yidhi intaad dadkii muslimiintaa ii soo ururiso inaad ii soo fadhiisiso aada igala hadasho buu yidhi hantida muslimiinteen anigu mas-uulka ka ahay ilaahay baan ku dhaartee taadaan amaahanaya adiga oo bakhayla si aad iiga daba timaado oo aad tidhaahdo xoolahaygii halas halay siiyo oo dabeeto marka aan dhinto dadkaygii idhexlayay intay yimaadaan ay yidhaahdaan aabbahayo intaasaa lagu lahaaya ha laga bixiyo laakiin war xoolaha muslimiinta haddaan qaato qiyaamaha ayaa lai soo joojinayaaye waa ay cidda igala xisaabtamaysaa buu yidhi anigaa ka mas-uule ah halkii baa casmaan binu cafaan runtii aada ula kaftamay dabeeto taladii waxaa lagu ururiyey yaa amiira almu'miniin reerkaagana ha dhibin dee inta aanu qaadanno ee mushahaarka ah ee aanu leenahay baytulmaalka muslimiinta bangiga muslimiinta baytulmaal baa la odhan jiray dee halkaa ka qaado oo intaada isku dabaro reerkaagana u dadaalo oo u kordhiyo oo usad kordhiya amiira almu'miniin cumar binu khadaab radia allahu canhu waxa uu ku yidhi horaan u sheegay dumarkaygana waan u sheegaya xoolaha muslimiinta sida qofka agoonka ah xoolihiisa mas-uulka laga yahay ee qofka looga ogol yahay marka uu ka kaaftoonana inaanu isticmaalin marka kalena inta uu isagoo uga shaqaynaya inta ku filan ee ugu yar uu ka isticmaalayo ayaan ula isticmaalaya iyagana sidaa ugu sheeg tii ka raalliya ilaahay igula joogto tii kalena iyada ayaa waxa ay garanaysa yeeli doonto buu yihi cumar bin khataab radia allahu canh ikhwani filaahi wax xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu waxa uu ka gaadhay siduu naftiisa dariiqa ilaahay ugu toosin lahaa reerkiisana ugu toosin lahaa inuu gaadhsiiyo xuquuqdii ay lahaayeen inuu ku xadgudbo isagoo doonaya muslimiinta inuu dhaafo waxaa la yidhaahdaa caamu ramaada oo allahuma salli calaa maxamed sagaal bilood oo abaar adagii ay ku dhacday dadka muslimiinta oo aada iyo aada u culus oo culayskeedu badan yahay ayaa muslimiintii waxaa la dhaha madiine iyo agagaarkeeda roobkii laga waayey sidoo kale oon badan baa dhacay muslimiintii oo dhan baa madiine gudaheeda kusoo jabtay marka cumar binu khataab baa la shiray reer cumar waxaanu allahuma salli calaa maxamedin siiyey go-aan culus oo uu leeyahay sidaasaynu u dhaqmaynaa intii ilaahay abaarta ka jabinaya dadka muslimiintaa go-aankii kow wuxuu noqday cumar binu khadaab oo afar dumara leh inta ilaahay muslimiinta abaarta ka faydayo waxaa ballana inaanu guri uu leeyahay aanu seexan oo uu seexdo masaajidka waa sagaal bilood oo gowa ayuu masaajidka seexanayay masaajidku masaajid karbet uu yaallay buu ahaa ma wuxuu ahaa masaajid nadiif oo sida kenan oo kale laa ya ikhwaani fillah wuxuu ahaa ciid iyo xasiir oo ama garatay duurka iyo waxa aynu isku dhisno ee boorhku meel walba uu ka soo gelayo ee allahuma salli calaa maxamedin kuweennay qaxootiyada oo kale intii aynu joognay oo kale ayay ahaayeen oo ciiddaa wax ka hooseeya aanay jirin ikhwaani fillah masaajidkaasi ayaa uu go-aansaday in sagaalka bilood uu seexdo waxau dhi reer cumar waxaa ka xaaraana muddada abaarta oo aan la garanayn in ay noqon doonto waxa la yidhaha oon xoolaad oo waxaan gaaladu ay tiraado brotiin baa laga helaa oon xoolaad waa caano waa hilib waa subag waa allahuma salli calaa maxamed wax allaaliyo wixii oon xoolaada oo dhan looma ogola reer cumar ilaa inta ilaahay abaarta muslimiinta uu ka faydayo go-aankaas ayaa uu fuliyey cumar binu khadaab radia allahu canhu oo ikhwaani fillaahi ku wajahnaa sidii loo toosin lahaa talada muslimiinta iyo sidii dadka muslimiintii ay u raaci lahayn dariiqa reer cumar cumar binu khadaab dee ikhwaani fillaahi caruur badan buu lahaa cubaydallaahi bin cumar baa ka mid ah caasim baa ka mid ahaa ruqiyaa ka mid ahayd faadima ayaa ka mid ahayd abdiraxmaan baa ka mid ah yani cabdillaahi baa ka mid ahaa wahalumma jaran idan waxaa la leeyahay muddadii markii ay dheeraatay ayaa inanka loo yaqaano cubaydallaahi bin cumar oo inamadiisa ka mid ahaay oo ugu yaraa ayaa gabadhiisii la hadlay wuxuu yidhi ku noolaan kari mayno xoolo la-aan liannao dee dadku waktigaasi shayga ugu wanaagsan ee la cunaa shay oon xoolaadun buu ah oo nolosha dee sida maanta umay hormarsanayn idan qofku hadduu oon xoolaad cuni waayo wax badan baa ka muuqanaya waxaa la dhaha cumar binu khadaab baa calooshiisa ayuu sidaa u taabtay caamu ramaada markaasaa yacni gaajadii buu ka dareemaya markaasuu ku leeyahay ama gaajood ama ha gaajoonin waa go-aan uu qaatay cumar binu khadaab radia allahu canhu ikhwaani fillaahi waxaa la yidhaha cubaydullaahi bin cumar oo inankaasi uu dhalaya ayaa maalintii dambe neef runtii moofaystay isagoo gabadhiisa la hadlaya oo la yidhaahdo gabadhiisa oo umushay ayuu yihi neefkaasi aynu iska barakaysanno leanna cumar binu khadaabna waa inaga fog yahay waana laga yaabaa inaanu ina ogaanin waanaynu isdhowraynaa buu yidhi sidaasuu go-aamiyey marka waxaa la yidhaahdaa moofuu sameeyey neefkii buu yidhi aynu moofaysanno allahuma salli calaa maxamed aynu moofada gelino sidii isagoo runtii go-aankiisu uu yahay oo doonaya neefkii inuu moofeeyo ayaa cumar binu khataab radia allahu canhu saxaabi u yimid wuxuu hi ya amiir almu'miniin arrin deg dega ayaa jirta oo soo korodhay oo u baahan in laga wada tashado marka cumar binu khataab baa guryihii buu xusuustay guryihiisii oo dhan afartiisii dumar ahaa caatika bintu sayd oo runtii jirtay oo ilmaadeerna ay ahaayeen sidoo kale dumarkiisii ugu roonroonaana ku jirtay wuxuu ku yidhi adigu waxaad u tagtaa buu yidhi umu kalsuum bintu cali bintu abi aalib gabadhaasi rasuulka awowu ahaa iyada gurigeeda laga keeni maayo adigu halkaa tag ummu xakiim oo reerkoodu ladnaa wuxuu yidhi adiga reerkiinaa ladan adigu reerkiina iskaga tag buu yidhi muddadaas adigu guryihiisii guri buu iskugu wada keenay qaarna waa uu fasaxay intii awoodaysa in guryahooda ay u tagaan guri keligii iskugu soo ururiyey idan guryihiisii muslimiinta qaxootiga ah ku jirta oo uu u baneeyey cumar binu khataab marka maxaa u bannaan ikhwaani fillaahi waxaa u bannaan oo keliya inuu guryihii inamadiisa mid ka mida uu shir ku qabto maadaama arrini timid cubadillaahi binu cumar baa xusuustay in gurigiisu ugu ladanyay inamariya buu yihi muslimiinta waa cubaydallaahi oo runtii isagu neefkii halkii ku moofaysanaya oo go-aankii cumar binu khataabna hore ay soo ogaayeen aslan baa u yimid cubaydallaahi waxa uu ku yidhi amiir almu'miniinka waa soo socdaa wuxuu ku yihi gurigaaga hagaaji yaa aslan amiir almu'miniinku guri kale miyuu waayey aada buu moogtay uga cudur daartay bal inuu ka warwareejiyo wuxuu yidhi arrin aan ahayn gurigaagaa lagu kulmayaa buuri cubaydallaahi baa la yidhahdaa moofadii buu alaab ku xidhxidhay markaasuu mare waxay haysteen oo dhan ku gufeeyey bal wuxuu isleeyay aan laga urinin meesha dee ma neef runtii muddo dadku aanay neef qalan baan la urinayn markii uu soo galay cumar binu khataab wuu urtii dareemay waxa uu ku yidhi yaa cadwa allaahi wa cadwa nafsi cadowgii ilaahay iyo cadowgii naftiisa ma waxaad khilaaftay go-aankii aynu gaadhnayo ma gaajadaas iyadoo muslimiinta ay haysato ayay kula noqotay inaad neef keligaa iska qalato oo aada iska moofaysato buuri neefkaasi wuxuu ihi reer beni najaar buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu jeclaa waana reerkii khadiija bintu khuwaylad ay xidhiidhka adag la lahayd siduu u dhan yahay ma taaban kartide neefka iyaga u geey buu yihi cumar binu khataab radia allahu canhu ikhwaani filaahi sidii baa lagu qaaday waxaa la yidhaha neefkii sidii ayaa reer beni najaar loogu qeybay ilaa imika waxaynu tiltilmaamaynaa cumar binu khataab iyo intii talada muslimiinta uu hayay iyo sidii uu ku ahaa hantidii dadka muslimiinta waxaa xusid mudan saxaabiga loo yaqaana aba muusa alashcari ayaa soo diray adduun muslimiintu ay leeyihiin oo usoo dhiibay laba inanoo cumar binu khataab uu dhalay markaase wuxuu ku yidhi amiir almu'miniinkii u geeye adduunkaasi dhib ma laha buu yihi intaad dhexda sii maraysaan inaad kasii baayac mushtaraysaan dhexda markaa maraysaan kasii tijaareen laakiin madiine marka ay istaagtaan adduunkii oo sidiisiiy waa inaa u dhiibtaan amiir almuminiin sidii bay sameeyeen cumar binu khataab baa waxa uu ogaaday adduunkii ay soo wadeen inay faa'iido ka heleen oo markii madiine ay yimaadeen faa'iidadii ay qaateen markaa labadii inan buu u yeedhay wuxuu ku yidhi aabbo faa'iidadii keena waxuuha yaa amiir almu'miniin adduunkii muslimiintu ay lahaayeen ee naloo soo dhiiba waa ka aada hayso dee maaha inaad noo dulmido inaad tidhaahdo amiir almu'miniinkii baan ahay anaana idin aabba ah wuxuu ihi waa mahadsantiin aada baa ugu daashe ugu dadaasheen dadkii muslimiinta ah faa'iidadiina keena buuri faa'iidadii bay u keeneen runtii saxaabi aada u haybad badan buu ahaa faa'iidadii buu ka qaaday baytulmaalka muslimiintu ku daray abaa muusa alashcari buu warqad adag u qoray waan maqlay buu ihi inaad gaadhay heer aada tidhaahdo inankaasi waa inankii amiir almu'miniinka ee shaqaha la siiyo oo xoolaha muslimiinta ha ka faa'iideeyo ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi haddii maalin dambe aada u noqoto adduunka muslimiinta inaad tidhaahdo reer cumar uga faa'iidee adigaa arki doono waxa ka ratibma ee ka yimaada ayaa uu ku yidhi cumar binu khataab radia allahu canhu ikhwaani fillaahi waxaa xusid mudan wuxuu gaadhsiiyey cumar binu khataab maalin maalmaha ka mid a ayaa wuxuu diray nin muslim ah hiraqlu u diray ninka loo yaqaano boqorka ah isagoo kala hadlaya arrimo muslimiinta khuseeya marka umu kalsuum bintu cali bintu abi aalib oo ahayd xaaskiisii gabadhii ugu yaraydna ahayd ayaa iyaduna waxay quraarad cadara oo miskiya iyo warqad bay ninkii muslimkaa u dhiibtay waxay tihi gabadha boqorkee maaratina la yidhaha ugee gabadhii baa loo geeyey warqadii bay akhristay warqada bacda albasmala walxamdala bismi illaahi iyo alxamdu lilah kadib waxaa ku taalay salaamun calaa man itabaca alhudaa waxaa nabadgelyo leh qofka hanuunka raaca waxaan kuugu yeedhayaa diin ku gelinayso boqortooyada aada doonayso ilaa aakhiro kuu fidinaysa gabadhii bay markaa ku waaninaysaa marka gabadhii baa eegtay ninkii bay ku tiri markaad sii socotay soo mar dumarkii bay iskugu yeedhowaasay tiri bal eega gabadhii cumar ninka maanta madaa'in iyo antakiya waa labadii boqortooye labadoodii caasimadood ee tii farisiinta iyo tii ruumiyiinta nimanka ninka maanta qabsaday gabadhiisii waa gabadha awooday cadarka yar ee miskiga ah inay iisoo dirto gabadhna wax ka faan badani ma jirto hadday awoodayso wax ka badan way iisoo diri lahayd laakiin si aan ugu abaalmariyo waxaan doonayaa inaan ugu rido lu-lu bay tiri oo runtii waktigaa macaadintii ugu qaaliga ahayd ee dadku ay yaqaaneen ahayd lu-lu bay uga buuxisay lu-lugii baa loo geeyey umu kalsuum lu-lu-aasi wuxuu noqday toban kun oo kun toban kun oo kun macnaheedu waxa weeye toban kun oo kun berigaasi yani waxa ay noqonaysaa toban kun oo kun markaynu toban kun halkaa dhigno ee tobankii kun ee kalena aynu halkaa dhigno siirooyada aynu iswada raacino yani ma garatay waa boqol milyan toban kun oo toban kun lagu dhuftay yani labadaas markaynu ma garatay intaa israacino shanta siiroo iyo shanta siirooyo kale wankana aynu sidiisa u qaadano yani waxa waa boqol milyan oo dirham baa ay ahayd maalintaas cumar binu khadaab baa u qaadan waayey miata milyuun dirham oo gabadhii cumar binu khadaab soo galay arrintii baa cumar binu khadaab ku cuslaatay saxaabadii oo dhan baa iskugu timi cumar binu khadaab wuxuu yidhi yaa umu kaltuum waxaa keenay daliil buu soo qaato maadaama nin muslimiintu ay leeyihiin oo la diray uu keenay waa inaad baytulmaalka muslimiinta iyo bangiga muslimiinta ku shugto uma kalsuumna waxay tihi daliil baan doonaya sharciya leanno dee gurigii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam bay in badan kusoo noolayd oo way fahamtay cilmigee ku filanna way lahayd arrintii baa la isku qabsaday waxay tihi daliil sharciya unii keen anaa bixinaya cadarkaygii aan diray ayaa ilaahay iigu soo bedelay ciwadkiisa adiga kaalamaan tashan ninkaa muslimka ana markii aan ogaaday inuu baxayo anaa u dhiibay cala laqal haddaad leedahay ninkaa muslimiinta ah ayaa ma garatay keenaya allahuma salli calaa maxamedin yani ma garatay ujradiisii baa lagugu leeyahay mushqaayaddii ninkaa muslimka ah waa halkeed oo muslimiintu ay helaan lakiin anigaa wixii kale leh cumar binu khadaab baa yidhi marnaba dhici mayso gurigayga boqol milyan oo dirham inay yaalaano weliba la yidhaahdo gabadhii cumar binu khadaab baa leh arrintii baa dood adag keentay cali bin abi daalib baa la doonay cali bin abi daalibna magaalada ma joogo ahlu shuurii muslimiintao dhan wuxuu iskugu yimid lu-lu-aasi in umu kalsuum laga qaado umu kalsuumna waxay taagantahi waan bixinaya laakiin daliil sharciya un ka er cadka bin sayd zaynab bintu maطcuun allahuma salli calaa maxamed umu xakiim dumarkii kale oo dhanina gar bay heleen waxay alla ila maantun baad haysaa ilaahay baynu leenahay cumar maanta uun ma garatay ya ha ka tanaasul waayo waynu jabnayoo wixii aynu xaqa u lahayn horuu amiira almuuminiin kuu qaaday balkaa ilaahay maanta ku siiyey si ay waddo inoogu noqoto intaasi uun ku faraaday arrintii baa aada u adkaatay cumar binu khadaabna wuxuu gaadhsiiyey ilaa xad runtii ay ku kala tegi gaadhaan umu kalsuum dabeeta cali bin abi daalib baa magaalada yimid oo daa'if ku maqnaa cali runtii wuxuu asxaabi aada u haybad badan ilaahayna haybad badan siiyey isaga laftigiisuna saahida arrintii baa uu soo dhex galay dabatiinintiisu la hadlay yaa umu kalsuum kama wada hadlina buu yihi ma xaq baad u leedahay mise xaq uma leh laakiin waxaan kuu sheegayaa buu yihi boqol milyan oo dirham reer cali iyo reer cumar uma habboona inay gurigooda dhigtaan reer adduun intaa le guryaha dhigtay inaguma nihin haddaynu nahay reer cali iyo haddii aad tihiin reer cumar bin khataab ile waa inantiisii xataa haddii amiir almu'miniinka lasoo dhaafo innaga oo reer caliya adduunka intaa leeg inaynu gurigaa dhigano inooma habboon dabeete waxay tidhi yaa abi adiga ka raalli baan nahay ee qaad ee meeshaa doonta dhig isaguna wuxuu dhigay cumar binu khataab cumar binu khataabna wuxuu ku shubay biirtamaalka muslimiin ikhwaani fi illaahi axdaasta caynkaasa si yaroo kooban waxaynu u xusaynay si aynu u ogaano cumar binu khataab taladii muslimiinta markii uu qabtay wuxuu ugu horreysiiyey in adduunkii muslimiinta uu ilaaliyo oo ka ilaaliyo naftiisa oo uu ka ilaaliyo reer cumar maca daalik dadka muslimiinta ana caamatan uu ka dhigo wax ka dhaxeeya oo qof walba uu og yahay meesha uu ku leeyahay hantida muslimiinta waxaa xusid mudan oo u baahan inaynu tilmaano si lagama maarmaana cumar binu khataab talada muslimiinta markii uu qabtay wuxuu yidhi alislaamu yani yakhdimu liljamiic islaamku dadka oo dhan buu u adeega waa mabda uu qaatay wey waxaan u keenay in hantida muslimiinta uu gaadhsiiyo dadka muslimiinta oo dhan ilaa xaduu gaadhsiiyey cumar binu khataab radia allahu canhu dadkii ahlu dimaha ah iska daa muslimiinta dadkii ahlu dimaha ah waxaa xusid mudan sida ay kaga waramaan dadka muslimiinta ee saalixiinta ee saxaabada ka mid ah saxaabiga loo yaqaano dalxa bin cubayd allah ayaa waxaan arkay buu yihi habeeno badan oo cumar guriyo aada u cooshada oo meel qof bini aadmiya aanu geli karin ah oo cumar uu goor sagbada sii geliyun baan eegaa buu yihi markaasaan la yaabo irtano meeshan cumar muxuu ka galay habeenkii dambe ayaan markii cumar ka baxay waa goor sagbada buu yidhi oo habeennimo ah ayaan meeshii gelay buu yihi waxa baan ugu tegey buu yihi islaan indhala oo cada oo allahuma salli calaa maxamed xataa buu yihi ilaahay waxa uu qofka bini aadamka ah ka keeno aan iska baydhin karin oo haddana loo nadiifiyey oo raashinkii la siiyey markaasaan ku idhi ninkii markii dhaweyto kaa baxay waa maxay shaqada uu haye oo xilligan kuugu yimaado waxay tihi ninkaasi wuxuu yahay ma aqaano xilligaa aanay dadka ogeyn buu ii yimaadaayo raashinku i siiyaa guriga ayuu iga nadiifiyaa dabeeta uu iga baxa dalxa bin cubaydallahi baa aada u ooyey waana saxaabigii maalintii talada loo dhiibay cumar binu khadaab ee keliya ahlu shuuraa muslimiinta ku yidhi abibakar ma annagaad nagaga tegeysaa ilaahay miyaanad ka yaabin ma cumar binu khadaab baad muslimiinta kaga tegi doonta waa saxaabigii keliya mogta ka hadla idan isagoo ooya ayuu ka tegey ikhwaani fi llaahi waxaa xusid mudan sida abu hurayra uu ka warramay ee uu sheegay waxaan arkay buu yihi cumar binu khadaab oo suntaya geelii sakadee muslimiinta waxaa saxaabi gadh weyn oo gadhkiisu uu dheer yahay oo uu mukasaf yahay sidii gadhkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ee laabta ku dhowaa markaasa waxaan arkay buu yihi wixii uu ku suntayey oo allahuma salli calaa maxamed gaadhay leanno daamur baa uu karinayo oo uu markaa ku calaamadinayo may ahayn saxaabadu dee sidan maanta inagu neefka aynu ma garatay jidhkiisii waxu yeelayno saxaabadu may ahayn qaar sameeyo neefka in jidhkiisa la gubo oo la sunto sharciga gudihiisa kuma habboona ikhwaani filah qofku waa inuu calaamadsado calaamad aan neefka wax yeelin ma aha in qofka yani neefka la gubo sumt sumadda waa loo baahanya laakiin sumadda waa inay noqoto sumad aan neefka waxba yeelay waxaa la cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa waxaan arkay buu yihi dee saxaabadii o dhan baa joogtay geelina waa geelii sakada muslimiinta ee muslimiinta o dhan ka dhexeeyey faqultu lahu laqad atcabta man bacdaka yaa cumar waxaan idhi baan idhi buu yihi naftayda ku idhi cumar waa daaliyey ciddii ka dambaysa waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu oo maal maalmaha ka mida markii habeenkii uu soo gelayey la hadlay allahuma salli calaa maxamed aslam inaan inamadiisa ka mid oo la shaqayn jireen isagoo kule inoo diyaari bal alaab waxoogaa ayaynu u baahannahay oo alaabtii intuu diyaarsaday ay baxeen habeenkii baa ugu galay meel saddex meel madiine u jirta iftiin baa soo baxay dabeetna iftiinkii buu salaamay cumar bin khataab iftiinkii soo baxay waa gabadh caruur waxoogaay ay ag joogto oo caruurtuna ay ku urursan tahay dheri dabka saaran cumar bin khataab baa yidhi maxaa idin soo jeediyey xilliga waxaa jira waxaana soo jeediyey baahi iyo caruurtan oo u baahan in wax loo taro oo maxaa ku jira buu yidhi oo meesha aada ugu karinaysa waxay tiri waa biyo madhan oo waxaan isleeyahay ha seexdaan marka ay daalaan kadib waxaan isleeyahay marka ay daalaan ay in badan ooyaan ay moodaan in wax loo karinayo ha seexdaan buu yidhi ma garan gabadhii ay cumar bin khataab runtii uu u sheegay adduun inay sidaan dabeeta aslam ayaa wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi cumar oo dabkii hore u shidaya oo buu yidhi gadhkiisii dabkii uu shidayay uu islahaa hore u hore u ma garatay shid ayaa wuxuu yidhi gadhkuu dabka gaadhsiiyaa buu yidhi markaasaan dareemay buu yidhi qiiqii oo gadhkiisii wada galay oo aan isleeyahay malaha gadhkiisii barh baa dabkii uu gaadhayba siduu u shidayay marka uu dhameeyey ayaa carruurtii uu raashinka siiyey haddana wuu siiyey haddana wuu siiyey markii ay dhargeen buu yihi waa dad in badan soo jeeda ayay seexdeen mar allaale markii ay seexdeen ayaa cumar bin khataab ayuu muddo joogay markaasaa aan ku yihi ya amiir almu'miniin maxaad la joogta wuxu uhi waxaan doonayay illaa aan arkay iyagoo faraxsano farax dartii la seexday inaanan ka tegin sidiiba cumar bin khataab kaga tegin gabadhii baa ku tiri ilaahay baan ku dhaartay adaa ka khayr badan cumar bin khataabo waayo isagaan hoos joognaayo inuuna ogaado ayay ahay marka cumar khataab baa ku yidhi waa laga yaabaa inaad cumar agtiisana iga hesho cumar agtiisana inaad iga hesho ayaa laga yaaba ma odhan cumar baan ahay sidii buu iskaga tegi waxaa xusid mudan sidii uu u jeclaa dadka muslimiinta inuu u wada ilaaliyo habeen habeenada ka mida sidoo kale oo waliba goor habeennimoah ayaa iftiinuu meel fog ka arkay oo madiine ka baxaya iftiinkii buu cumar la yaabo halkii buu tegey wuu salaamay dadkii muslimiinta markii uu salaamay ayuu ihi maxaa idin helay marka nin caraabiyo soo hayaamay oo adadag baa helay wuxuu idhi waxaana helay oo nahayo wax aanad waxba ka qaban karayn waa raalli ahw buu ku yidhi markaasuu cumar binu khataab ku celiye o ku yidhi walaal waxa laga yaaba inaan wax idinka qabte bal waxaad ii sheegtaa waxa idin haya maxaad ka qaban kartaa buu yihi waa gabadh fooshi hayso oo aan wax ay dejisana aan loo haynin oo masaafad iyo meel fogna lagala soo hayaamay oo aan islahaa cumar binu khataab baa naxariis badane bal cumar kula dhowow dee maxaad aduu ka qaban kartaa buu ku yidhi ma garanayo inu cumar binu khataab ee cumar baa dib u cararay umu kalsuum oo gabadhiisii ugu yarayd ahayd ayuu soo toosiyey baytulmaalkii muslimiintuu soo maray raashinna wuu soo qaaday markii uu soo socday ayuu ninkii u yimi umu kalsuum buu yidhi aduu gabadha ka umuli ninkiina wuu u yeedhay saddex dhardhaar buu sameeyey ma haysataan weel buu yidhi haaya keen buu yidhi dherigii buu saaray allahuma salli calaa maxamed raashinkii buu ku guray ninkii buu uga sheekaynaya mataqaanaa buu yidhi casiisadda sida loo sameeyo daqiiq baa laga sameeyaa buu yidhi oo biyuhu markay koraan baa lagu shubaa markaasaa qoriga la raacayaa buu yidhi saana isu qabsan markaa ninkii baa sheekaysanaya cumar bin khataab oo isaga ayaa cumar ka shaqaynaya ninkii iyagoo sidaa u wada hadlaya ayaa uu ninkii la sheekaystay wuxu yidhi adigu miyaad rasuulkii aragtay calayhi salaatu wasalaam s cumar bin khataab ku yihi waa laga yaaba oo in badan baad la dhaqantay asu yihi waa laga yaaba wuxuu yidhi kul haddaad saxaabadii rasuulka ka mid tahay waxaad ilaahay ii baridaa inuu isiyeerankayga calqamo oo kale oo calqama muxuu ahaa wuxuu ahaa inan buu yidhi aan dhalay oo aan idhi naaska horaha looga guriyo kadib markii aanu maqalnay ilmaha marka naaska laga joojiyo ayuu cumar binu khadaab u qori jiray yani mushahaaru siiyey marka iyadoo labadii sannadood aanay dhammaanin baanu hore uga joojin cumar binu khadaab baa ku yidhi oo cid kaloo sidaa samaysay miyaad garanaysa markaasuu yihi hayo nin aanu ilmaadernahay baa sidaa sameysay markaasuu yihi cumar cumar baa ooyey yihi cumar huwa aladii qatala awlaada almuslimiin waa ninka cumar la yidhaha carruurtii muslimiinta o dhan isagaa laayay buu yihi waa cumar binu khadaab baa odhanaya ninkii caraabigaabaa kulame muulaynay isagu lacag baabuu noo siiyaaye annagaa degdegayna oo labadii sannadood ka dedejinayna buu yihi oo cumar binu khadaab buu yihi maxaa dhib ku ahaan lahaa buu yihi haddii buu yihi maalinta ay dhashaan uu u qoro si aan hore ilmaha naaska aan looga joojin iminkana cumar waxaan u sheegi doonaa buu yihi sidaas ficlanna waxaa la yidhaha salaadii subax buu la hadlay dadka muslimiinta cumar bin khataab wuxuu ku yidhi dad yaha muslimiintii intaasoo khalad baa dhacay carruurtiibaa hore naaska looga joojinayaa si baytulmaalka lacag loogaga helo carruurta naaskooda u dhammaystira labada sannadood anigana waxaan diiwaanka muslimiinta ku qoraya laga bilaabo maanta ilmo wal oo dhasha ilaa inta uu ka hana qaadayo baytulmaalka muslimiinta in lacagta laga bixiyo ayaa inoo go-aan ninkii caraabiga ahaa ayaa markii dhexda la marayey ayaa uu ku yidhi yaa amiira almu'miniin cafan yaa amiira almu'miniin muu odhanay ayuha arajulu saalix buu kula dhaqmaya waxaan doonayaa buu yidhi in inankaasi marka haddii ilaahay inan isiiyo ya in inankaasi aada u magac bixiso marka iyagoo hadalkii sidii wada ayaa waxaa la hadashay umu kalsuum waxay tihi yaa amiira almu'miniin ninka u bushaaray inuu inaan u dhashay marka ereyga amiira almu'miniin ayay isticmaashay marka ninkii caraabigaaba gartay inuu cumar binu khataab yahay ilmihii buu soo saaray wuxuu ku yidhi yaa cumar wallahi la usamiyannahu cumar cumarow waxaan ku magacaabi doonaa buu yihi cumar binu khataab likay yakuuna mila cumar si uu u noqdo cumar binu khataab oo kale cumar binu khataab baa ku yihi war ilmaha yare iminka dhashay gurigiisii ku cel wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin hadaa caraabiyun saqiir laa yacrifu alxara wala albard ninkan waa nin caraabiya kulayl iyo qabow midna ma yaqaano buu yihi hadduu iminka dhasho iyo haddii kala midna halkii buu kula kastamay cumar binu khataab baa sidii kaga baxay wuxuu uhi raashinkaasina idinku filan inta aa u baahantihiinna la soo xidhiidha baytulmaalka muslimiinta ikhwaani fi llaahi waxaa xusid mudan cumar binu khataab wuxuu go-aan ku gaadhay oo uu diiwaanka muslimiinta ku qoray intii talada muslimiinta uu hayay qof waloo muslima oo aan awoodu lahayn inuu shaqaysto xanuun darteed ama da- darteed ama dhibaato kale oo ku dhacday darteed waxaa waajib ku ah baytulmaalka muslimiinta inuu bixiyo qofku wuxuu ku noolaanayo ilaa intuu dhibaatada ka baqan ka baxayo go-aankaa maalintii uu ku qoray baytulmaalka muslimiinta ayaa maalintii dambe cumar binu khataab wuxuu arkay nin muslima oo isagu u haysto inuu nin muslima yahay oo masjidkii markii ay ka baxeen buu arkay isaga oo dadka wax weydiisanaya guriga cabdiraxmaan bin cawf markaas yani nin muslim u dira wuxu hi ninkaa u tago waxaad ku tidhaahdaa cumar binu khataab baa ku yeedhay markaa ninkii baa lasoo kaxeeyey cumar binu khataab baa loogu yeedhay wuxu uhi wal miyaanad baqal inaanu joojinay qof muslima oo dadka wax weydiisan karaa inuu jiro hadday baahi jirto baytulmaalka muslimiintaanu ku ballaminay qof waloo muslima oo dhibaata ay haysto halkaasaad tegeysaa buui xataa guri baa jiray guri marsidu ay leedahay oo raashinka lagu kariyo saddexda wakti dharka xataa qofka halkaasaa laga siin jiray qofka xataa martida ah ee magaalada ku cusub idan way adkayd in la arko qof muslima oo yas'al bayna annaas dadka wax weydiisanaya cumar binu khataab baa ninkii loo keenay ninkii oo gariiraya adariirun anta am tatadaar iminka miyaad gariiraysaa mise waad iska gariirinaysaa buu yihi cumar binu khataab wuxuu ihi yaa amiira almu'miniin anaa isdhib gelinaya si laygu naxariisto wuxu uhi haddaba caadigaagii noqoo maxaa waa maxay dhibaatada ku haysata wuxu uhi yaa amiira almu'miniin waan maqlay inaad go-aankaa soo saartay anigu laakiin nin muslima ma yahi waxaanay nin yahuudiya oo laakiin muslimiinta ku dhexno cumar baa ilmeeyey weliba wareega sanadka cashuur baa layga qaadaa buu yihi maadoo da-dana cashuur lagaa qaadahaa ina keen buu yihi cumar bin khataab gurigiisii buu geeyey ninkii baa cuntadii cumar eegay wuxu uhi ya amiirulmuminiin dee tan cuni kari maayo yani timir cumar cuntadiisii arrin adag buu ku noqday aslan buu yihi kaxeeyo waxaad geysaa allahuma salli calaa maxamedin baytulmaalka muslimiinta guriga martidee u dhowgeeyo halkaa ha lagu siiye raashinkiisa raashinkii baa halkii lagu siiyey cumar binu khataab baa u geeyey aslam wuxuu yihi sii buu yihi dhar ku filan markaasa wuxuu tegey diiwaankii muslimiinta qof waloo muslima oo aan awoodu lahayn inuu shaqaysto oo xanuun dartii ay tahay ama dhibaato kale dartii waxaa waajib ku ah baytulmaalka muslimiinta inuu kafaalo qaato wamin hayri lmuslimiina min ahli dimmati kadalik kuwa aan muslimiinta ahayn ee laakiin ahludimaha ah ahludimuhu waxa weeye waa qofka muslim aan muslimka ahayn laakiin ku dhex nool dadka muslimiinta ee nidaamka islaamka ogol kaasina islaamku waxa uu ogol yahay ama baytulmaalka muslimiinta waxaa ku waajibay inuu isagana kafaalad qaado ninkii halkii baa lagaga dhaafay waxaa la maalintaa kacab ibnu laxbaar oo kacab dee runtii nin yahuudiya ayuu ahaa yahuudiyuljinsiya faclan yani kaana yatasacan bilislaam culimmadu nifaaq bay ku tuhmi jireen ninkaasi adugu waxaanu runtii kutubtii hore towraatna waxbuu ka sheegi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahlulkitaabka wuxuu yihi hana beeninina hana rumaysanina leanna waxa wey waa kitaab idinka idinka horreeyey marka kacab ibnulaxbaar kutubtii hore waxbuu ka sheegi jiray oo ficlan ninkaasaa maalinta cabdillaahi binu salaam buu u yimid saxaabigaa runtii jaliilka ahaa ee markii hore yahuudda ka mid ahaan jiray jinsiyad ahaan markaasuu ku yidhi miyaad og tahay maanta go-aanka la gaadhay ee laynoogu qoray buu ihi baytulmaalka muslimiinta go-aan qiimo badan buu maanta cumar binu khataab gaadhay markaasa cabdillaahi binu salaam uu ku yidhi dee anigu yahuudi ma ihi usheeg buu yihi kuwa yahuudda usoo sheeg sheeg buu yihi inta kale waxaa tidhahdaa maanta go-aan baa laynoo gaadhay awal ba anigu waxaan ahay nin muslima oo xaqa ay leeyihiin reer beder baan leeyahay buu yihi oo aan ku leeyahay baytulmaalka muslimiinta intaa in leego aan leeyahay awalba yacni ma uu dhaafayn islaamku xaqayga halkiisaa laygu siin jiray ikhwani filaahi waxaa xusid mudan cumar binu khataab radia allahu canhu waxa uu gaadhsiiyey dadkii muslimiinta ahaa si caama oo uu shaamil uga dhigay cadaaladdii dadka muslimiintaa ka dhexaysa ilaa xad uu gaadhsiiyey ikhwaani filaahi sida cad ee haabitka ah in qofka muslimka ah xaqiisa la ilaaliyo waxaa la idhaha maalin maalmaha ka mida ayaa nina caraabiyi u yimid isagoo geeli sakada tirinaya markaasuu ku yuhi yaa amiira almu'miniin waa lay dulmiyey oo nin baa i dulmiyey markaa cumar binu khataab alla hadle wuxu uhi waa geelaa sakada markaan dhameeyey isug waayahay buu yihi ninkii muslimkaabaa iska tegey shan wuu raagsaday cumar binu khataab baa markuu geelay sakada ka soo jeestay buu ninkii waayay waa u fadhiistay wuxu uhi waylak ya bnu khataab kunta wadiican farafacaka allah wa kunta daalan fahadaaka allah fajaءaka rajulu muslimu fadalamtuhu ma taqulu lirabbika hadan idaa atiit cumar waxaad ahayd mid hooseeya ilaahay baa ku koryeelay waxaad ahayd mid halaysan ilaahay baa ku hanuuniyey taladii muslimiintuu kuu dhiibay nin muslimaa kuu yimid isaga oo ku leh dhib baan qabaayo ii gargaar waa dulmido hore ugumaad gargaarine maxaad ilaahay ku odhan doontaa qiyaamaha saxaabadii buu diro wuxu uhi salaadaa soo socotaa ay dhadhami mayso ilaa ninkii muslimkaa lay keen ikhwaani ma cumar baa qaldanaa mise ninka muslimka ninka muslimka leanna wuxuu yidhi isagu walaal hanti muslimiintu leedahayna waa tirinayayo so isagu maysid hayo waan ku sugaya sidaasay isku ogaan mar allaaliya markuu dhameeyeyna wuu waayey laakiin cumar maadaama muslimiinta oo dhan uu mas-uul ka yahay waxa uu diidanaa inuu waayo qof muslima oo allahuma salli calaa maxamed u yimid oo dhib sheeganaya marnaba inay dhacdo waxa la dhaha markii dambaa ninkii muslimkaay oo yaro xishoonaya ayaa cumar binu khataab u yimid markaasaa cumar binu khataab uu ku yidhi walaal maxaad iiga tagtay wuxu uhi kaamaan tegine dee yaa amiira almu'miniin waanan ku raagsaday arrintiina waxaan isidhi ninkii iska cafi ma ilaahay dartii baad u cafiday mise waxaad istiri cumar binu khataab waxba kuu qaban maayo ilaahay dartii baan u cafiyey buu yidhi dabeeta sidii baa cumar binu khataab uu runtii ninkii ku fasaxay waxay inoo caddaynaysaa ikhwaani fi illaahi sidii cumar binu khataab uu culayska u saaray dadka muslimiinta ah xuquuqda ay leeyihiin qof walba in halkiisa uu ku ilaaliyo ad mudan innaga oo weli baadhbaadhanayna inaynu fahamno taariikhdii cumar binu khataab radia allahu canhu iyo sidii uu xaqa ku ahaa maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu weydiistay inuu u soo galo iyadoo ay la joogaan dumar fara badan oo aada ugu sheekaynaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo codkoodu uu kor yahay oo aada dareemayso inay ku qaylinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar allaaliya markii dumarkii qaylinayay ay arkeen cumar binu khataab radia allahu canhu oo u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay aamuseen dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa isaga oo ilka caddaynaya waxa uu ku yidhi yaa cumar waxa aad tahay mid shaydaanku uu ka laabto oo haddii aada adigu halkaa ka soo baxdo shaydaankuna uu dhinaca kale maro ayaa yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo maalin kale gabadhii ay u garaacaysa daf durmaanka la tumo ayaa waxaa u soo galay abubakrin waxaa kaloo usoo galay cusmaan binu cafaan waxaa kaloo usoo galay cali bin abi aalib oo saddexdoodaba markii ay usoo galeen gabadhaasi ay garaacaysay durmaankaasi mar allaaliya markii cumar binu khataab uu usoo galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa gabadhii ay joojisay garaacii ay garaacaysay durmaanka waxaanuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo xusaya cumar shaksiyaddiisa ina ashaydaana yakhaafu minka yaa cumar shaydaanow cumarow shaydaanku adiga waa uu kaa baqdaa sidaa aada u arkaysay ee gabadhii ay durmaanka u joojisay ee aanay u joojin markii abubakar uu yimid iyo markii cusmaan binu cafaan uu yimid iyo markii cali bin abi aalib radia allahu canhu uu yimid aanay u joojin ayaa adiga shaydaanku uu kaaga baqdaa ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan adduunku markii uu batay waktigii cumar binu khataab radia allahu canhu ayaa cumar binu khataab radia allahu canhu uu aada iyo aada uga warwaray adduunka faraha badan leh ee tirada badan ee muslimiintii ku fiday waxaanuu yidhi isaga oo wax ka xusaya waxaan xusuustaa walaalkay muscab bin cumayr oo ahaa saxaabigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dagaalkii uxud ku dhintay ee ku shahaadada qaatay ee markii la kanfayey layidhi marka la saaro xagga sare wax laga saaro dhexdaa qaawanaata marka hoosta laga saarana xagga sare ayaa qaawanaata waxaan u ahaa inankii ugu xaragada badnaa dhar ahaan waktigii islaamka ka horreeyey oo la yidhaahdo gabadh wal oo allahuma salli calaa maxamedin quraysh u dhalatay way tamaniyi jirtay inay guursato laakiin markii islaamka uu qaatay ee uu fahmay waxa ugu wanaagsan ee qofku uu isku qurxiyaa inuu yahay alla kacabsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dagaalkii uxud uu sidaa ku shahaado qaatay cumar binu khataab baa isagoo ooyaya xusuustay markii adduunka fara badani uu muslimiinta soo galay wakhtigiisa waxaanu leeyahay adduunkii waa inagu batay waxaanan xusuusanahay walaalkii muscab bin cumayr oo aniga iga khayr badnaa oo uxud markii la doonayay in la kanfo dharkii xaggiisana marka la saaro hoostii ay qaawan tahay waxaan xusuusanahay buuhi xamza binu cabdilmudallib oo aniga iga khayr badnaa isaga oo sidaa xusaya oo isagana wax lagu kanfo la waayey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu isa soo dul taagay uu ka dul ilmeeyey waxaan ka baqanayaa in ilaahay subxaanahu watacaala iyidhaahdo qiyaamaha marka aan imaado aayaddii ahayd adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya war miyaad la tagteen wanaagyadiinii ama waa la tagteen oo waa ka haysateen wanaagyadii aad lahaydeen oo waa ku dhammaysateen noloshiinnii adduunye ayaa ku dhammaysateen kuwa ilaahay sidaa yidhi ee uu sidaa ula hadlayay inaan ka mid noqdo ayaan ka baqanaya bullaha cumar bin khataab radia allahu canhu waxaa xusid mudan markaaynu taariikhda cumar bin khataab radia allahu canhu wax ka xusayno maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa u arkay saxaabiga loo yaqaano jaabir bin cabdillaahi oo ahaa saxaabi ka mida saxaabada oo aada u toosni badnaa oo waslad hiliba sita ayaa cumar bin khataab radia allahu canhu uu la kulmay wuxuu ku uhi yaa jaabir waa maxay hilibka aada sidato wuxuu uhi yaa amiira almu'miniin waa hilib aan la kulmay aadna waan u jeclaystay hilibkaasi inaan haysto oo aan qaata buuyi isagoo cumar bin khataab radia allahu canhu arrintaasi ay ku adag tahay oo doonaya inuu jiheeyo saxaabada waaweyn ayaa waxa uu ku yihi awa kulamaa ishtahayta ishtarayta amaa takhaafu an yuqaala laka yowma alqiyaama adhabtum tayibaatikum fii xayaatikum addunya wastamtactum walaal waxaan ku weydiiyey mar wal oo aada shay jeclaysato miyaad iska iibsanaysaa buu ku yidhi miyaanad ka baqanayn in ilaahay uu ku yidhaahdo sida qur-aanka ku cad kuwa qiyaamaha la odhanayo wixii aa wanaagyadiinii adduunyadii baa ku dhammaysateen waana kusoo raaxaysateene dabeeto loo dareerinayo dhinacaa iyo naarta in aada noqoto miyaanad ka baqan iyadoo uu uga jeedo in uu ku jiheeyo wanaaggii badnaa ee uu jeclaa in uu kaga daydo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a ayaa cumar bin khataab uu u tegey cabdiraxmaan bin cawf isagoo u ashkatoonaya cumar bin khataab wuxuuhi yaa cabdiraxmaan laqad niltu linnaasi xataa khashiitu allaha fi lliin walaal aad baan isu dabciyey oo jaleec badan baan naftayda geliyay ilaa aan ilaahay uga baqday in jaleecaasi uu keeno inaan iloobo xaqa dadka muslimiinta ah ay leeyihiin waanan adkaaday buu yidhi oo xaqii baan ku adkaaday ilaa aan ka baqday in ad adaygaasi uu keeno in waajib muslimiintu ay leeyihiin aan ka gudbo isagoo runtii ooyaya cumar bin khataab radia allahu canhu ayaa cabdiraxmaan bin cawf oo ka mid ahaa tobankii jannada loogu bushaareeyey ahaana saxaabi u dhex ahaa tobanka oo nin walba uu gaar u jeclaa ayaa waxa uu ku yidhi uffin lahum min bacdika yaa cumar ilaahay baan ku dhaartee inaanan doonayn cid adiga kaa dambayso oo adiga dabada dhaqankaaga haddaanu weyno aanaan toosnaanin baa weydi waxaa xusid mudan cumar bin khadaab oo carruurta inta uu waddada ka kaxeeyo la socon jiray isagoo odhan jiray idinka ayaa wax dembiyo idinka dhacay aanu jirin ee ilaahay subxaanahu watacaala noo barya ayaa u odhan jiray waxaa xusid mudan cumar bin khadaab radia allahu canhu oo ilaahay u dhaliyey hibo caqliyeed oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay wariyeen uu ku leeyahay qad kaana fii man kana qablakum mulaahamuun aw muxadathuun fain yakun fii ummatii facuma kuwii idinka horreeyey qaar baa wax lagu ilhaamin jiray ama wax loo sheegi jiray haddii uu ka mid yahay ummaddayda waxa uu yahay cumar bin khataab radia allahu canhu iyadoo caqli badnaantaasi waxyigiina u toosiyey ayaa waxa uu ku lahaa isagoo saxaabada jihaynaya layaqcadanna axadukum can dalabi alrisqi wayaquul allahuma arzuqnii waqad calima ana samaa laa tumdiru dahaban walaa fidda mid idinka idinka midii aanu ka fadhiisanin inuu risqiisa raadiyo oo uu yidhaahdo allahuma arzuqnii ilaahayow intuu iska fadhiisto ilaahayow i arsaaq inuu iska yidha waqad calima ana asamaa laa tumdiru dahaban walaa fidda isagoo og samadu inaanay dahab iyo lacag midna aanay soo daadinin waxa uga jeeday qofku ha shaqeeyo oo quudkiisa oo xalaal ah ha la yimaado si runtii islaamka iyo dadka muslimiintii ay u hana qaadan ayaa uu ku jihaynayay cumar binu khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan cumar binu khadaab oo runtii ahaa saxaabi nidaamka aada u jecel waa saxaabigii ugu horreeyey ee saxaabada iskugu keenay taraawiixda in meel ay iskugu yimaadaan oo ubaya binu kacab saxaabigii qaariga ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam qur-aanka uu ka dhagaysan jiray intuu saf iskugu keenay yidhi halkaa ku tuki waa saxaabigii markii uu qabtay talada abubakar dabadi diiday inuu fuulo mimbarkii uu istaagi jiray abubakar binu abi quxaafa oo yidhi walaalkay waa iga khayr badnaa ma aan jeclay inaan halkiisii istaago laakiin jaran jarada labaad ee allahuma salli calaa maxamedin uu istaagi jiray ayaan istaagaya ayuu odhan jiray waxaa xusid mudan cumar binu khadaab radia allahu canhu oo cabdiraxmaan binu cawf uu erayo wanaagsan ka odhanayo oo sababtuna ay ahayd cabdiraxmaan binu cawf oo runtii ahaa saxaabi saxaabadii waaweyneyd ay ku wada kalsoonaayeen oo abubakar uu leeyahay bal ka waran cumar binu khadaab waxau leeyay huwa wallaahi afdalunaa hayra ana fiihi hilda isagaa noogu fadli badan mooyaane inuu yahay nin ad adayg leh xaqa uu ku ad adayg yahay cali bn abi aalib ayaa isaguna erey kooban ka lahaa cumar binu khadaab radia allahu canhu waxaan arkayay buu yidhi cumar oo awr fuushan oo u baxay xagga iyo saxraaga markaasaan ku yidhi yaa amiira almu'miniin xaggee baad tegaysaa wuxuu idhi walaal waxaan tegayaa geelii sakada ee muslimiinta ka dhexeeyey ayaa mid ka midii uu lumay kii baan doonayaa inaan ka daba tago oo aan keeno isagoo cali bin abi aalib hogaankii saxaabada ee waaweynaa ee hore ka mid a ayaa wuxuu leeyay laqad adlalta alkhulafaa'a bacdaka yaa cumar ilaahay baan ku dhaartay waa dullaysay nimanka khulafada ah ee adiga kaa dambeeya waayo camalka aada qabanayso cid qaban kartaa ma ay jirta buu leeyahy isagoo u jawaabay cumar binu khadaab wuxuu leeyay yaa abalxasan low casarat baklatun fi lciraaq lasa'alanii allahu subxaanahu watacaala lima lam tuslix laha ariiqa yaa cumar iskadaa geelaa sakadeen mas-uulka ka ahay raadintiisa oo haddii hal ay ciraaq ku turunturooto alla waa i weydiinayaa lima lam tuslix laha ariiqa yaa cumar maxaad cumarow dariiqa ugu hagaajin weyday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wax iga weydiinay waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo uu ku yidhi waxaa laygu tusay hurdo aniga oo waadaan ka soo jiidaya ceel buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta abubakar baa ii yimid oo wuu i caawiyeeyo laba goor buu waadaantii soo dhuftay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin itaal darra ay ku jirto soo jiidistii uu soo jiidayay cumar binu khadaab baa yimid aada buu u soo jiiday aada buu u soo jiiday markaasuu biyihii badiyey buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam manaan arag buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin cabqariya oo ilaahay siiyey karti iyo garasho oo ka waraabin badan cumar binu khadaab radia allahu canhu iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam taa uu ku caddaynayo in cumar binu khadaab radia allahu canhu islaamka iyo dadka muslimiinta aba uu u qaban doono sidaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu arkay ceelkaa waraabintiisa iyo waadaanta siduu uga waraabinayo dadka muslimiinta waxaa xusid mudan cusmaan binu cafaan radia allahu canhu oo wax laga weydiinay cumar binu khataab oo ku leh abubakrin oo wax ka weydiinaya sariiratuhu khayrun min calaaniyatihi walaysa fiina mithluh intiisa hoose ayaa ka khayr badan intiisa sare nin annaga ka mida oo u dhigmaana marna ma uu jiro waxaa xusid mudan cumar bin khadaab radia allahu canhu oo leh isagoo naftiisa waaninaya oo la hadlaya low naadaa munaadin yowma alqiyaama kullu nnaasi yadkhuluuna aljannata ilaa waaxidu hadduu mid dhawaaqo qiyaamaha oo uu yidhaahdo dadka oo dhani jannaday gelayaan qof keliya mooyaane ladanantu annii daalika alwaaxidu waxaan u malayn lahaa buu yidhi inaan anigu ahay ninkaa keliya ayaa uu leeyahay cumar bin khadaab radia allahu canhu waxaa xusid mudan cumar bin khadaab radia allahu canhu oo saxaabada nin ka midii uu ku yidhi yaa amiira almu'miniin taladii muslimiinta waad toosinaysaa waa maxay shardiga aada u doonayso marka aad talada muslimiinta aada doonaysa inaad cid u tilmaanto waxaan doonayaa buu yihi nin in kaana fi lqawmi walaysa amiirahum kaana kaanahu amiiruhum nin marka uu dadka ku dhex jiro ee aanu u talinayn aada mooddo inuu amiirkoodii yahay waidaa kaana amiirahum marka uu talada u qabtana kaana kaanahu rajulun minhum aada mooddo nin ka midoo aanad kasoo dhex saarin marka hore amiirka aanu u ahayn wuu ka dhex muuqdaa dadka wanaagiisa iyo salaaxiisa oo waa nin u qalmay in talada loogu dhiibo marka loogu dhiibana mid walaaladii ka dhex baxa maaha ee waa mid aan ka dhex muuqan qof noocaasa ayaan u baahanahay ayaa